haddaan wallaahi alxamdulilah xaaladda abaay wax ka sheego wa adigu anigu toos ulamaan arkin mamana gelino way noo suurtoobi weyday anigu xalay ilamaa waxaan kasoo noqonay laba iyo tobankii xaaladiisu aad buu fiicnay saaka subaxdii markii aan tagnay waxay nagu yidhaahdeen uu kasoo kacay maxay ahay suuxitaankii uu kasoo kacay dhakt wuxuu ku jira meeshii khatarta saaka iska quracday yidhahdeen alxamdulilah anaku war haraag war hagaagsan umaan haynaa ilamaa imika una caafimaad qaba marka adiga xalay markii kuugu dambeysay sidee xaaladiisu ahayd xaaladda xalay aan markii ugu dambeysay inuu dh inuu blogga ku jiro kasoo baxay markuu kasoo baxaan anku kasoo dhaqaaqnay meesha
haye sidee wax u gaareen marka dhaawaciisu waa sidee
dee anigu ma joogin laakiin sidii aan u maqlay de dadkii markay kasoo baxeen naloogu fani waxay ahayd inay shir ku jireen ay loo soo daatay rag maasas sito oo nawajigooga la arkayn ay gacan gaadhay oo gacan gacan la isu galay markii dambe inaa maxay ahayd dibite kale cabdiraxmaan tags la qaaday inankii aabana waxaa soo gaadhay afar rasaasood oo afar xabada ku dhacday laba laabta iyo labada labada garbooda marka xabaduhu waxay ahaayeen xabadaha caagga ah ama cinjirka ah
adigu iminka dhakhtarkii wuxuu yidhi inay ba inay rasaasadu run ahaayeen haye n marka adiga xalay ma aragta aabas xaalkiisa suu ahaa xag caadi ahaan waktiga la xidho waa lixdoo biila anigu lixdoo biilaan ka yar dambeeyey waa laydid in arko laakiin hooya ku jirtay hooya markay soo baxday waxay nagu tiri inay rasaasadu docteerku taqriirku soo saaray waxay ahayd inay xabaduhu run ahaayeen ay ay rasaastii runta ahayd laakiin mid fo iyo mid kale runaa kala jirta tii runta inay ahayd ay afar xabadood ay laakiin meel xun ay laabta u fadhiisan qadar cabdi ibraahim oo isagu ku jira gudaha cisbitaalka ay jiifaan dhaawacyadii shalay ayaan weydiiyey bal inuu nooga waramo xaaladda mas-uuliyiintii shalay dhaawacantay ha labadoodaan la joogaa iminka sidaan ahay dhakhtarkii bay ku jiraan dhexdoodaan joogaa maqshin midaatay ku wada jiraan labadoodaba xalaytoole waa la wada jeexay xildhibaan saciid waxaa la jeexay wax gaaraysa afar saacadood baa la jeexayay laba xab laba xabadood baa ku dhacday marka xabad baa laga soo saaray xabadna waa laga soo saari kari waayey marka weli waa la hayaa oo waxay jiifaan dhakhtarkii bay jiifaan wasiirkii xaamud isada afar rasaasadood baa ku dhacday afartii saddex baa laga soo saaray midna waa laga soo saari kari waayey xagga gacanta oo weli haddaa way ku jirtaa marka waxaa jira warar sheegaya in rasaasta loo isticmaalay ay ahayd rasaas caag ah dhakhaatiirtu ma idiin caddeeyeen inay ahayd rasaas nool doctor abate oo maanta soo maray oo xaaladooda siday ku sugan tahay eegayey oo la joogay oona la kulmay doctooradii jeexay labadaba maxay ahayday waxa uu sheegayaa uu wahamayaa inay rasaas dhaba ay tahay marka xaaladda hadda sidee tahay xaamid iyo xildhibaan saciid labadooduba way la joogaan laakiin ma hadli karaayaan waan ku dhiibi lahaa laakiin ma hadli karaayaan xaaladooduna ma fiicna marka miyirkoodu muu joogaa mise waxay ku jiraan xaalad aan miyir ku joogin horta dee lugahooga kuma joogaan way jiifaan labadooduba laakiin xaaladoodu ma ma fiicna walaasheediye